فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana u wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa caawa oo jimco ahna waxaad ku dhegaysan doontaan faahfaahin dheeraad ah oo laga helay weerar saaka lagu qaaday saldhigyada ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin baar sanguuni oo dhacda duleedka kismaayo taliska ciidanka xarakada shabaabulmujaahidiin oo faahfaahiyey dagaallo ka dhacay gobollada jubbada hoose shabeellaha hoose iyo hiiraan tir jaraa'id uu qabtay abuu muscab ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan dadka jubbooyinka sidee bay u arkaan howlgalkii fariidka ahaa ee ka dhacay baar sanguuni laguna laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka aaraahda ay dhiibteen qaar ka mida dadka ku dhaqan jubbooyinka ayaad dhegaysan doontaan howlgal caawo ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo lagu dilay mid ka mida abaabulayaasha macwusleyda hiiraan buuxa intuu socdo qodobadiisa waxaa ka mid a beesha sade oo kulan ku yeelatay wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka kelimaadkii laga jeediye kulanka ayaad dhegaysan doontaan qodobadaasi oo faah-faahsan ayaan caawo ku soo gudbin doonnaa barnaamijka waa mar kale iyo dhuuxa waraysyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa lix iyo labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga ah ku soo dhowaada barnaamijka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka aroortii weerar culus ku qaaday laba saldhig oo ciidanka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka baarka oo dhaca duleedka kismaayo weerarkaasi waxaa lagu dilay soddon iyo lix askari dhaawacyadana waxa ay ka badan yihiin labaatan askari waxaana ku jira taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada jubbaland oo lagu magacaabo yaxbul saraakiisha magacyadooda la helay ee ku naf waayey weerarkaasina waxaa ka mid ah fu'aad oo ahaa taliyo horin taliyo unug oo lagu magacaabi jiray macalin cali taliyo unug boolis oo lagu magacaabi jiray sadiiq sarkaal la odhan jiray isoo marey askarta geeriyoota waxaa ka mid ah maxamed xaafi farey maxamed yare iyo nin kale oo magaciisa lagu soo koobay bu'aale gaari cabdibile ah oo ay ka buuxeen askarta jubbaland ayaa ka baxay deegaanka birta dheer isagoo kusii jeeda deegaanka baar sanguuni ayay mujaahidiinta qarax la beegsadeen gaariga iyo wixii saarnaan ah wa ay isla basbeeleen afhayeenka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin asheekh cabdilcasiis oo muscab oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay weerarka baarka iyo weerar kale oo ka dhacay shabeellaha hoose iyo hiiraan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما أنتي ولباتني شنطة رجب كن أفر بقول أفرتني أفر هجري وحن كور بحنا عمليات يا هولقلو مجاهدين تفوليين كان كلا دعي jubbada hoose hiiraan shabeellada hoose iyo wilaayada banaadir jubbada hoose haddaan ku hormarno deegaanka leebaar sanguuni oo dhaca duleedka magaalada kismaayo laba saldhig oo ay halkaa ku lahaayeen murtadiintu ayaa saaka mujaahidiintu waxay kula jarmaadeen weerar dagaal kadibna ilaahay fadliga waxaa u suurta gashay mujaahidiintu inay la wareegaan labadii saldhig wixii xabadda mujaahidiinta ka badbaaday oo murtadiinta ka midka ahaan cagtooda ayay maaleen mujaahidiintu saldhiggii baar sanguuni oo murtadiintu fadhiyeen ayay gacanta ku dhigeen halkaana waxay ku gubeen gaadiid waxay ka qaniimaysteen oo ka rarteen hub iyo agab ciidan oo aad u fara badan ilaahay baan u mahadcelinaa mar hor iyo mar dambe intaa kadib waxaa dhacday laba gurmad inay soo direen murtadiintu oo midna ka soo baxay deegaanka buulaguduud midna uu ka soo baxay deegaanka birta dheer kii ka soo baxay buulaguduud wuxuu ku dhacay kamiin ay mujaahidiintu ugu sii talagaleen oo u diyaariyeen weerar baana lagu qaaday intuusan soo gaarin goobtii dagaalka halkaana waxaa lagu dilay saraakiil iyo askar ciidankii gurmadka ee murtadiinta ah waana la jebiyo dib bay u carareen kuwii birta dheer ka soo baxay meel dhexa ayagoo soo maraya ayaga ayagana waxaa laga qarxiyey gaari cabdibila ah gaarigaasna waa gubtay wixii saaraana dhimasho iyo dhaawac ayay noqdeen dhimashada baarsan guuni ciidanka weerarka ku qabsaday saakay iyo kuwii buula guduud ka soo gurmaday iyo kuwii birta dheer ka soo gurmaday saddexdaas dhimashadooda markii la isu geeyo inta aan xaqiijinnay waa soddon iyo siddeed dhimasho ah dhaawacooduna waa shan iyo labaatan waxaa ku jira qaar ka mid ah horjoogayaasha waxa loogu yeeray madaxtooyada kismaayo iyo qaar horjoogayaashii ciidanka baarsan guuni oo saaka la weeraray ka mid ah waxaa la gubay shan gaari intaa waxaan uga baxaynaa jubbada hoose iyo dagaalkii maanta ka dhacay hiiraan wilaayada hiiraan ayadana waxaa ka dhacay dagaal shalay ilaa maanta soconahayey mujaahidiinta ayaa waxay weerareen laba goobood mid waxaa lagu magacaabaa afcad oo waxay u dhexaysaa jalalaqsi iyo buulo berde waxayna ku taallaa beriga hiiraan deegaan kalena waxaa lagu magacaabaa iji oo wuxuu u dhexeeyaa mahaday iyo jalalaqsi labadaas gooboodba waxaa ku sugnaa mooryaan murtadiina habeen hore ayay mujaahidiinta howlgallo ay ka fuliyeen kaga sifeeyeen halkaas haddaan faahfaahinno afcad mujaahidiintu markii ay halkaa ka sifeeyeen murtadiintii halkaa ku sugnaa gacantana ay ku dhigeen deegaanka afcad oo beriga hiiraan dhacajalalaqsina u dhow weerarro isdabajooga ayaa teeriya shalay iyo maantay cadowga ku soo qaadahayey mujaahidiintuna waa u jiribdhigeen waana jebiyeen in badan bayna waxa weeyaan oo khasaare ayayna u geysteen oo naf iyo maalba leh cadadka laga dilay saddex iyo toban murtad waa dhimasho oo ay ku jiraan saraakiishii iyo horjoogayaashii mooryaanta murtadiinta ah waxaa lagu dhaawacay afcad labaatan iyo saddex murtad iji oo u dhexaysa ayadu mahaday iyo jalalaqsi hoos tagtana degmada mahaday halkaana mujaahidiinta ayaa sidoo kale weeraray hameyn hore kana sifeeyey mooryaanta halkaa ku sugnaa dagaal baana sidaasoo kale teeriya shalay iyo maantaba ka soconahayey mujaahidiintu ay u babacdhigeen murtadiintii cadad badanna ay halkaa kaga dileen in badanna ay jebiyeen tirada lagu dilay iji waa afar iyo toban murtad dhaawacuna waa toddobo intaa ka bacdi deegaanka iji waxaa dagaalka ku soo biiray diyaaradaha cadowga turkiga oo gurmad u ah mooryaanta murtadiinta ah halkaana ka geysay duqaymo cadadka guud ee cadowga looga dilay howlgalladaas ka dhacay afcad iyo iji waa labaatan iyo toddobo dhaawacuna waa soddon intooda badanna waxay ahaayeen horjoogayaashii mooryaanta murtadiinta ah intaana waxaan uga baxaynaa hiiraan shabeellada hoose mujaahidiintu waxay weerar la beegsadeen murtadiinta loo yaqaano baangaraaftiga oo uu ku shaqaysto maraykanku murtadiintaasu waxay marahayeen nawaaxiga deegaanka la yidhaahdo yaaqbari weyne oo ka tirsan wilaayada shabeellada hoose gaadiidkii ay wateen gaari ka mid ah oo cabdibilo ah ayaa mujaahidiintu gubeen wixii saaraana dhibasho iyo dhaawac ayaa qaar ka mida soo gaaray inta aan xaqiijinay saddex askari oo murtadiinta baangaraafa ayaa dhimatay saddexna waa dhaawac saddexda dhimatay waxaa ku jira taliyihii gaadiidka ee baangaraaftiga ninkaasna waxaa lagu magacaabaa mahad qoorey banaadir mujaahidiintu howlgal khaas ah oo ikhtiyaala ayay waxay ka fuliyeen wilaayada banaadir gaar ahaan degmada wadajir waxaa lagu dilay nin lagu magacaabo mukhtaar cariif oo ku caanbaxay dadka muslimiintaa xoolahooda inuu dhaco wuxuuna ahaa nin muddo dheer murtadiinta ka soo tirsanaa oo ilaa labada kun iyo sagaalkii ku soo jiro xubinka ahaa maanta ilaahay shiddadiisii dhibkiisii dariiqa muslimiinta ka wareejiyey ilaahay baa ku mahadsan intaas ayaa camaliyaadkii warbixintoodu tahay ilaahay ayaan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala uma mujaahidiinta ayaan u mahad celinaynaa kuwii qorsheeyey dagaalladaas iyo kuwii fuliyey iyo cid kasta oo ku gacan siisay waxaan leenahay jasaakum allahu khayraa wabilaahi tawfiiq kaasi waxa uu ahaa sheekh abdilcasiis aw muscab waaya kaasi waxa uu ahaa asheekh cabdilcasiis aw muscab afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maktabka warfaafinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa goor dhow baahiyey sawiro aad loo sugayey oo laga soo qaaday dagaalkii ka dhacay baar sanguuni ee duleedka kismaayo sawirada waxaa soo indhaindheeyey waryaheena maxamed cali daqiiqado ka hor mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirada weerarkii xooganaa ee maanta cagta lagu mariyey fariisimada ay askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka jubbaland ay ku lahaayeen deegaanka baar sanguuni ee dhacaduleedka magaalada kismaayo sawirada oo ahaa ilaa siddeed iyo labaatan sawir ayaa waxa ay soo bandhigayaan qaabka uu u dhacay weerarkii xooganaa ay maanta mujaahidiinta cagta ku mariyeen fariisimo ay askarta jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka baarsanguuni halkaasoo lagu dilay soddon iyo lix askari oo ka kala tirsan ciidamadaas sidoo kalena lagu dhaawacay sagaal iyo toban kale oo ay saraakiil ku jiraan sawirada ayaa muujinaya xilligii ay mujaahidiinta iqtixaamayeen islamarkaana ay ka gudbayeen xeendaabyada ay dhigteen ciidamadan waxaana intaasi kadib mujaahidiinta ay halhal u tooganayaan ciidamadii ku sugnaa saldhigga meydad aad u tiro badan ayaa daadsan gudaha xerada iyo banaankeeda inta badanna askarta la dilay ayaa waxa ay xabaddu ka haleeshay madaxa iyo qaybaha sare ee jirka arrimaha la yaab kale ee sawirada ka muuqanaya waxaa ka mid a odayaal da-ah oo ka tirsanaa askarta kuwaasoo ay xabaddu ka haleeshay madaxa iyo qaybaha sare ee jirka dadka ayaa isla dhex qaadayay sawirada odayaashan caraystay ee la dilay waxayna intooda badan ka cuudubilaysanayeen qaatumo xumada ku dhacday odayaashan da-da ah ee cimrigooda kusoo gebagabeeyey la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa la arkayaa iyagoo isku fidiyey xerada waxaana sidoo kale xerada lagu arkayaa tiro gaadiid ah oo gaar ahaan kuwa booliska oo xerada u yeelay ciidamada la weeraray ciidamada mujaahidiinta ayaa la arkayaa iyagoo ku dhex lugaynaya deegaanka baarsanguuni kadib markii ay kasoo takhaluseen ciidamadii ku sugnaa xerooyinka halkaasi ay ka samaysteen askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamulka jubbaland xerada oo holcaysa ayaa sidoo kale lagu arkayaa sawirada ay faafisay muasasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigaya mid ka mid a gaadiidkii xerada u yeelay ciidamada huwanta ah ee halkaasi saaka lagu soo afjaray markaana dadka ku dhaqan jubbooyinka sidee bay u arkaan howlgalladii saaka ka dhacay deegaanka baarka waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan jubbooyinka oo weerarkaasi soo dhoweeyey magacayga waa cabdikasaar oo jooga degmada jamaame u dhowna waaxiga weerarka uu saaka ka dhacay degmada baarsanguuni alxamdulilah uma alxamdulilah allah ayaa ku mahadsan waxaa leeyahay faqudica daadir alqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabi alcaalamiin ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan saaki abaarihii markay ahayd subaxdii salaada subax ka horteeda ayay mujaahidiinta geystayaasha tawxiidka jabhada islaamiga ee jubbooyinka waxay weerar adag ku qaadeen ilaahay fadligiisa ciidamada gaal gaalada kalkaalka u ah ee murtadiintu ee maanta kusoo duulay ku dhaqanka shareecada raxmaanka saaki waxay dhadhamiyeen waxay ay hore u dhadhamiyeen walaalahooda ee saliibiyiinta ah weerarkani saaki wuxuu kusoo aadayaa xilli weerarada mujaahidiinta saaki ay si laba jibaarayaan cadowga horarka ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka ilaahay fadligiisa haddaan aanan shucuubta ku dhaqan degmada jamam aad baanu usoo dhaweynaynaa waana ku faraxsannahay ilaahay fadligiisa waxay weerarkan niidjab weyn ee u tahay murtadka la yihahda qalbi madoobe ilaahay subxaana watacaala baan aaga mahad celinaynaa walaalaha mujaahidiintana waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ha idin sugo waxaa way walaalihiina mujaahidiinta reer jamaame iyo dhammaan muslimiinta meel walba joogaan way idinka warhaayaan xaaladda iyo cadowga sidaad u dhigbixinaysaan sii laba jibaara ee cadowgana mar walbo kusii laba jibaara xabadda ka shanqariya dhegahooda risaasta waxa weeye ilaahayna subxaana watacaala wuxuu leeyahay adigoo difaacyadaan isku halaynaya wadanuu anahum maanicathum xusuunuhum min allah فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار waxaan leenahay factabiruu yaa ulil murtadiiney waxa way ma arrintan jab bay idin tahay waana cashir aad ka qaadan kartaan haddaad waantoogeysaan waxaad waanadana wax ee tarayso midan ayaa waana idinku filan mar walba labada kun toban iyo sideedii oo muddo wax ku dhow ilaa hadeer ayaa meesha kusugantihi maalin walba waan sii dhigsaan marka idinkana faa'iidayday ma ahan hadda intay goorgoor tahay mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta oo shacabka reer jamam haddana waxaan fariinta idin diraynaa inaad toobad keentaan ilaahay subxana wataala diinkiisa oo usoo laabataan magaaladana waad ujeedeen xayooyinkooda ku xarooday maantana idinka ayaa xaabo ah marka ilaahay subxaana watacaala fadligiisa walaalayaal ilaaha mahad celinayna kale meesha mahad celin kale waxaan gaar aan ilaahay subxaana watacaala aaga jeedinaya walaalaha iclaamka baxda alfurqaan walaalaha dhammaan waan salaamaya idaacadda alfurqaan sida aad noogu tabinaysaan haddaanana shacabka reer jamaame ee xaqiiqda ku dhisan idaacaddana maantana agteena ayaa taallaa allah idin xafido idin dhooro sida walbaahinta aad aad nagu soo tabinaysaana ilahi waxaan ka baryayaa jafirdowso aclaa inuu baabigiina ka dhigo ilaahay subxaana watacalana ha idin sugo meel walba ay joogo marka fikirkayga intaas ayaan kusoo gabagabaynaya iyadoo waktigu uu yaryahay walaalo badan ay iga dambeeyaan abu cabdalla oo joogo jamam marka fikirkeeda gudagalo walaal maalmahan dambe waxaan maqlayay mar walbo war naga farasiyo oo in badanna oo macnaha gaaladan lagu soo afjirayo iyo mutadiintooda marka waxaan leeyahay muslimiinta meel walba ay joogaan dadka muslimiinta ah waxaa laiska rabaa in do-da ay u ahaayeen walaalahooda mujaahidiinta ah maxaa yeelay gaal hadda way jebeysaa waxa waaye farigii ay jebeysay joogtaa sababtoo ah maalin waxaad maqlaysa xara ayaa la weerar xaradana waa xara oo dhibay ay gelin macnaa meelaha waaweyn oo murtadiinta laga talinayo daaiga lacab la galay waa sabiida kasii horeeyey waa adiga in badan waxaa maqlaynaa banaadira la galay waa mar walba waxaad maqlaysaa murtadiinta meesha lagu soo afjarayo meesha waxaa kutusaysaa mar walba in in macnaha gaaladii ay jebeyso muslimiintan ay jebeyso dadka dareenkooda horta maanta maxaa la yihahda ani waxaan arkay magaalada anoo dhex marayo qof walbo waxaa arkaysaa oo dhigta ku haya markaan wareystana maxaa waxaa dhegeysanaan dhahana waxay dhaheen niyow waxa la galay baartanguuni dadka waxaad waxaad umalaynaysaa dad oo macnaha waaqac la socdo mar walba idaacadan macnaha muslimiinta waxay u bishaaraysaa mar walba gaalada inay jabitaankeeda iyo maxaa yidhahdaa murtadiintii dhameedkeeda iyo wixii macnaha ugu bashaaraysaa ayagana waxay diyaar u yihiin mar walbo ina dareenkooda ay macnaha la socdaan ay fiiriyaan mar walba ay la socdaan maxaa yeelay gaalka oo meesha joogo iyo kan murtadka la dhahayo murtadka hadda arkeysa dad oo macnaha soomaaliyeed waay oo aniga isku hilib aan nahay isku dhiig aan nahay isku qabil aan nahay dadka marka dareenkooda aad iyo aad ay macnaha macnaha usoo dhaweynayaan waxay leeyihiin gaalada ilaaha jabiyo muslimiintan ilaha gudaha siiyo marka mar kastana waxaa leenahay idaacadda alfurqaan waa ku mahadsantihiin maadaama macnaha na soo socodsiinayseen wararka muhiimka ah marka waxaa leeyahay gaalada ilahi subana watacaala murtadiinta way jabeen maalmo marmarsi waxay ka dhiganayaan waxay leeyihiin anagoo jaad cunayn oo noola soo weeran iyo anagoo oo maxaa layidhahda hurdeyno maxaada nin idanaad tahay maxaa ku rudsiiy marka haddaad lagu soo weeranayo og tahay uf oo macnaha lasoo weeranayo og oo hurdaayo inta laga ark alxamdulilah horta maay waxaa la bashiir yuusuf ibrahim oo jooda maad sargale boqolkiiba boqol aad basa farxadii lama soo koobi karo hadalkiiba halkas laga go-ayo farxadda qaarkeed halka saaka ma halka ma seexi karo inta ilahay xasiyaan ka hadlaa ee dagaalka saaka meesha ka dhacay alxamdulilah aad aad baan ugu mahadanya ilahay waa ku mahadsan intaa kabacdigeed walahi mujaahidiinta ayaa ku mahadsan ee dagaalka saaka fuliyey waxaa weeye muslimiinta guulaysan doonto waxaa weeye yaan shaki laga qabin inay muslimta guulaysan doonaan degmada saaka farxad farxadeedana lama soo koobi karo xalina in badan baa ilahay barnay iyo maalmaha ilahay barya ilahay muslimka u guulaysiiyo baryadan wani doonaa waan badani doonaa ilahay mataqaanay uu na karsiiyo aad bay u mahadsan yihiin walaalaha anfuqaan warka teginta ee xaarinhayay iyo dhammaan bulshada dhegeysanayso waxaa weeye muslimiinta waxaa waxaa laga rabaa inay u istaagaan dhammaantood jihaadka gabadh iyo wiilba ay hubka qaataan iyo seefaha iyo midiyaha qaataan gaalada iyo doofaar cuneynka in boorta laga jaro waa biidillahi kariim anaguna waan daba joognaa waalaha saaka dhameeyey meesha ka baxeenna wixii sida anaga soo buuxin doono insha allah biidillahi kariim saasaan yaan dhihi lahaa bismillah magaceyga oo hindiye cabdiqaadir cali ku sugan degmada jamaame allahu akbar allahu akbar allahu akbar aad baan ugu faraxsanahay jabka ku dhacay dowladda federaalka iyo jubbaland jabka ku dhacay aad baan ugu faraxsanahay boqol kiiba boqol waxaanan rajeynayaa insha allah in hanaha dhima hahraadiga ahna in la dhamaystiri doono biidn illahi tacaala wallaahi farxad lama soo koobi karo saaka ciyaalka yaryar xitaa dhigta way ku hayaan teleefonada waa la wada dhegeysanaya jahanas iskuma hayo albaabada la kala xirtay reer waxaan taagannahay inaan wadada inaan ku orodno oo aan allahu akbar takbiirta aan qabano oo ilaa aan ilaa ibaarka aan ku tagno ciidanka mujaahidiinta aan halkaas ugu tagno farxad bayna halkaas ay maraysaa masha allah maxay tahay dhibaatada ay ku hayeen meesha waxaa wadada aan loo mari karin haweenkii oo la dejinayo amiir baa ku qaba laleeyahay waxaa kaloo maxay tahay kamid a in baabuurkii halkaas lagu lagu cajiraayo lagu rafaadanayo lagu silcinayo laleeyahay damiin iyo waxaa laga rabaa sinac iyo rafaad marla marka qaar lagu soo celinayo aniga hataa kamid ah dadka lagu xiray maxay tahay isheeg meesha la dhaho barkin guni oo damiin awgiis la ii xiray oo maxay tahay meel walba laisku rafaadanayo laisku silcinayo alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah allahu akbar allahu akbar allahu akbar baan leenahay waxaa la yidhi soomaalida qaar waxay tiraahdaa baarqab geel biib la saaray boodboodoo looma bilaabo macnaha saaka waxay taagan tahay xageen gala alla yaa jir iga dhigo yaa god igeliyo ay ka taagan tahay alxamdulilah baan leeyahay فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
anwar iminka isoo gaarayna waxa uu sheegayaa in ka badan shan qarax oo xiriir ah in caawa lagu weeraray fariisimo dhowr ah oo ciidanka dowladda ay ku leeyihiin gudaha magaalada beledweyn oo sidoo kale isla caawa lagu dilay nin lagu magacaabi jiray cabdulaahi xasan cawaale toortoor oo ahaa abaabulo weyn oo ka tirsanaa ciidanka macuusleyed ah ee gobolka hiiraan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
shir maalmo u socday qabiilka sade ee jubbooyinka ayaa la soo gabagabeeyey shirkaas waxaa looga hadlay jihaadka ka socda soomaaliya waxaana beesha isku garab istaagtay mujaahidiinta al-shabaab bayaan dhowr qodob ka kooban ayay shirkooda ka soo saareen beesha sade ilaahay ayaa mahadsan isugu kaanaya keenay meeshaan shirkan barakaysan looga tashanayo cadowga horarka ah eed arkaysaan ka soo baxay shanta qaaradood oo caalamka u soo baxay ummadda muslimiinta ah oo burbur markii maanta shareecada islaamka isku maamuleen ay danahooda garteen duulaanka ku soo qaaday idan annagoo ah beelaha dadka muslimiinta ah ku qanacsan in lagu maamulo mabaadi'da islaamka ka soo horjeedno waxa ay macmalka ay gaalada gacantooda ku sameeyaan iyo nimanka cumalada ah ee la shaqaynaya waxaana dhihi karnaa waa shir aad u faa'iido badan gumaysiga waan diidnay waxaan dhalannay annagoo xor ah haddaan nahay beesha sada sida beelaha soomaaliyeed oo kaleba waxaanan noolaan doonaa annagoo xor ah waxaanan dhiman doonnaa annagoo xor ah ilaahayna waxaan hor tegi doonnaa annagoo xor ah ma qaadan doonna wixii aabbayaalkanna ay diideen qof wax laga beddelana waxaa ugu liito in diinkiisa la yidhahdo ma qaadan kartid waan diidnay muhiimadda markaan u soo galo kulan wada tashi ah oo u socda beesha waxaa ka soo baxay qodobada hoos ku xusan beesha waxay ballan qaadaysaa inay difaacdo ku dhaqanka shareecada islaamka ee la raba in la dumiyo sida ay u ballan qaadeen beelihii muslimiinta ahaa ee degganaa dhulka koonfurta soomaaliya qodobka labaad beeshu waxay caddaynaysaa mujaahidiintu inay la garab istaagi doonto naf iyo maal naf iyo maal taasay macnaheeda tahay qof wax aanan lagu raalligelinaynin waxaan aaminsannahay in lala garab istaaga shareecada islaamka naf iyo maal in lala garab istaagaaye waa sida salaada casarkay waajibka uga tahay waajibka uga tahay ilaah wuxuu leeyahay afatu'minuuna bibacdi alkitaab wa takfuruuna bibacd kitaabka ma qayb baad qaadanaysaan ood isku maamulaysaan qaybna ma tuuraysaan sidaa awgeed waxaan go'aansannay nafta iyo maalka inaan bixinno difaacno diinta ilaahay annagoo ku raalligelinayna allaha cirkay dhulka iskale annagoo noolaynayna dadnimadannada ilaahayna wuxuu ku tilmaamay dadnimadannada inay ku jirto ismaamulka shareecada islaamka qodobka saddexaad beeshu waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay abaabullada hubaysan ee dadka burcadkee horarka ah iyo ilmaha dibadda lagu soo barbaariyey oo diinla'aanta ah ay wadaan iyo odayaasha shaaribada waaweyn oo dawaaqiidda ah waxa ay wadaan ay rabaan inay ku dumiyaan shareecada islaamka oy ku baddasheen lacago yaryar oy gaalada ka qaataan ma qaadanayna lacagtaas waxaa dulliga ah oy ayaga doorteen ma dooranayno waxay caddaynaysaa beesha inay beri ka tahay dadka noocaasa waxayna ballan qaadaysaa gaalada ku soo duushay dalka mid muslim ahaan jira oo ridoobay iyo mid saliibi asal ah labadaba inay la diriiri doonto insha allahu tacaala lambar afar waxay beesha dadka ka tirsan ee gaalada raacay ugu baaqaysaa inay ka soo baxaan iskaga soo tagaan ka towbad keenaan dhabbada lagu maraan habaabiyo wiilasha yaryarka ah ee xoolaha raacayay ee iskuulaadka dhiganayay ee nimanka khawanada ay tashkiileen gaalada u geeyeen inay ka imaadaan dadkooda iyo ehelkooda ay dib ugu soo laabtaan la noolaadaan walaalahood muslimiinta ah iyo bulshada walaalahooda muslimiinta ee qabiilkooda ayagoo xor ah oon ka baqaynin ilaahay moo cid kale aanan ka baqaynin lambar lix waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan inay u istaagaan difaaca iyo ku dhaqanka kala dambaynta shareecada islaamka intaas waa wixii ka soo baxay beesha
intaasi kadib waxaa hadlay suldaan cabdiweli xasan muudey oo ah suldaanka sade ee jubbooyinka qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaarah tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna biاllaahi warasuulihi watujaahiduuna fii sabiili اllaahi biamwaalikum waanfusikum in shaa allahu tacaala awalan allah ayaan u mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa odayaasha beesha sade waxgaradka culummada maxaanku idhaahdaa iskugu yimid kulankan kulankan wuxuu ahaa kulan wada tashi diimeed kulankan wuxuu ahaa kulan iskugu yimid oo looga tashanayo gaalada soo duushay ee hadda maxaanku idhaahdaa ku soo duushay muslimiinta waxaana ka soo saarnay toddoba qodob toddobadaas qodob waan ka rusheegaynaa insha allahu tacaala toddobadaas qodob waxaa ka mid ah in mujaahidiinta naf iyo maalba la garab istaagayo toddobadaas qodob waxaa ka mid ah in beesha sade aan looga soo duuli doonin deegaanada ay degto beesha sade toddobada qodob waxaa ka mid ah in shareecada ilaahay laisku maamulayo oo sade ay qaateen shareecada ilaahay insha allahu tacaala horeyna waa u qaadannay haddana waa qaadanaynaa insha allahu tacaala kitaabkeennii qur'aanka ahaa way waxa la guwe war sadow kitaab qur'aan in hortiina lagu gubo ma raalli baa ka tihin nin walba oo sado ah aniga suldaanka ciddaan ah kolley waxaa waxaa la arkaa in la yidhaahdo ninkan odayaal baa ka weynay maxay tahay sida waa wada fadhiyaan nabadoonnadooda sade waa midaysan yahay hal suldaan hal suldaanna waa leeyahay nabadoonnadiisana waa xaadir sade beesha sade waxaan ugu baaqaynaa naf iyo maalba in mujaahidiinta la garab istaago naf iyo maalba in mujaahidiinta laga garab diriro naf iyo maalba in mujaahidiinta loo maxaan ku idhahdaa la siiyo oo lagu garab istaago insha allahu tacaala aniga kolley waxaan waxaan diyaar u ahay in kitaabkaas ilaahay aan idinku maamulo oo aan idinku horkaco waana ballan ilaahay aan la galay insha allahu tacaala dadka muslimiintana kolley waxaan u sheegaynaa inaan sade laga soo geli doonin dhankiisa dadka muslimiinta inaan beesha in beesha sade lagu tashto oo gaalo iyo wixii la socdo ay beri ka tahay sade beesha sade waxay beri ka tahay gaalo iyo wixii la socdo waxay walaheeda siinaysaa dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta waan garab taagannahay waan ka garab dagaalaynaa waan maxaanku idhahdaa naf iyo maal waxaan haynaa u huraynaa insha allahu tacaala dadka riddada kaga jira beesha sade ee la qalday mase lacag ha lagu qaldo mase been idaacad intay u sheegto mujaahidiinta waa jabeenoo waa qaab noocaasa loogu sheegay waxaan leenahay haddaa toobo toobo hadday taagan tahay war toobad keena haddaa noo shiina war hadhow haddii gacanta laydinku dhigo mase laydinsoo qabto wax aslanba ma lihidin maxaanku idhahdaa shafeeca warsadow wixii kaga jiro riddada toobadkeena wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu markaana waxaan idin soo gudbinaynaa waxgarad kulanka ka hadlay awalan allahaasaan u mahad celinaynaa noo suurageliyey in shirkeennii aan ku soo gebagabaysanno nabad iyo wanaag iyo is-afgarad iyo khayr waxaan halkan ka caddaynayaa shir u socday beesha sade muddo saddex maalmood ah shirkaasna waxaa looga tashanhayo beesha uga tashanaysay cadowgan ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka in la dafciyo buu ahaa shirka muhiimaddiisa beeshu waxay goosatay in ay muxuu ahaaye difaacdo kitaabka allaah iyo ku dhaqanka shareecada islaamka in ay difaacdo mujaahidiintana barbar istaagto oo ay dafciso cadowga horarka ah oo ku soo duulay ummadda muslimiinta oo soomaaliyeed murtadiinta iyo gaalada kiristaanka ah sidaa daraaddeed beeshu waxay goosatay isku raacday inay difaaca kitaabka allaah ku bixiso naf iyo maal inay ku bixiso bay beeshu go'aansatay cadowgaasna horarka ahna layska dhiciyo marka beeshu arrintaasu waa ka dhab way isku raacday ilaahay dartiisay isugu raacday bad iyo barriba inay la baxaan iyo dad iyo duunyaba ay cagta mariyaan bay gaaladaas ku soo duushay insha allahu tacaalaa beesha sida arrintaas way ka go'on tahay way isku raacday naf iyo maal midna ka dib dhigan mayno waxaan ugu baaqaynaa si guud wixii beesha sada ah oo riddada ku jiro si guud riddada muxuu ahaay soomaaliyeed inay towba keenaan baan ugu baaqaynaa waxaan leeyahay marka badda laamo dhiimaha wajeer gaaris biraheeda bangal iyo siyeelow marsamad baxarka mooyaale burji iyo garriya booran iyo budada reer diinle baartada nageyle iyo dhanaan baabiliya faafan booq iyo bullaaliya jigjiga booca daratoole baali iyo salaamiya intay xarar u baallayso iyo bidix jabuuti oo xigtiya beydka cumar geelle burca iyo hargeysiyo berbera booramiya saylac baraagaha ku yaal soolkoriyo dibirka buuhoodle bari iyo nugaal iyo basriya baarka xarar dheere burjukoole ceel buur ku yaal bulcula meeshiisa bangeeliya barsada caabudu aqbalanbal kii hoose buqda jalalaq bulada bardiya laabka banad weyne banaadiri iyo beexaani iyo biiska xamar weyne boostada afgooye iyo basriya buulka dixisiile barabaraha daafeed mariya yaaqa beri weyne beriire iyo jannaaloo bixiya badarka ow dheegle buufow baraawiya markiyo biliqa ceel jaalle boostada jamaame iyo turdhiya beebka jilib saaran baqaarada shubada hoose iyo baakinada waamo biroole iyo kudhaay iyo cusbiya labanka buusbuus leh beerxaani diib iyo canjeel baqanka oo loole badhaadhe iyo balliga taabta iyo biliska qooqaani baanka afmadow bulay xagar bandooygeeda bu'aale iyo bambada saragle iyo babaca saakoole buur iyo bardaali iyo bakool baydhabiyo waajid boolameerka daawo iyo luuq bocorka geeduweyne busul iyo bannaankii gordiya gogolba sawdiisa baar dheere buuraha gediya beledka haareeya buraa iyo burjada ceelcadiya buriyo taaggeeda baambayga xalimaale iyo tan iyo buusaare bad iyo baadiye iyo beled anoon dhaafin weliwlow intay raayadu bara tilmaamaysay biinsan iyo intaan silig marshoon bawd ku xirayooda barowsimaha soomaalaa iyo boobadda aan sheegay bari iyo dad buuriyo iska dhalay beelna wada hayda oo uu baaro weyn oo kufrigu been u kala sheegay baabbahana iska dhigay baa ku nool mana isbooqdaane allah ayow adaa boqor he beesha nabadee allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar anigu war kale ma aqaano hayla yaabina waxaan baaq u dirahayaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan maanta dalkeennii maxaradda maxaradda maxaradda uu galay waa garanaysaan jihaad buu galaa wakti buu soo socdaa waad na ogtihiinoo maanta meel aan jihaadkaas ahayn oo lagu badbaadahayo waa la waayay nimanka joogo meelaha ayna maxaa la dhahaa xarakadu ka talinahaynin maanta nolosha ay ku nool yihiin qof walba wuu garanhayaa caawa gurigaada nabad ma ugu baryi doontaa mase uguma baryisid buu qof walba ku seexdaa cabsida iyo maxaa la dhahaa rubciga ilaahay saaray waxaa weeye maanta waxaa amni ah oo nabadgelyo ah oo maxaa la yidhaahdaa baalkii loogu noolya meelaha ay walaayada maanta ka taliso ama xarakada ay ka taliso waxaan leeyahay kuwa waxay maxaa la yidhahdaa soo direen waad ogtihiin oo u direen maxaa la yidhaahdaa guluf colaadeed abaabulooya muqdisho ka bixiyey maanta meeshay ku dambeeyeen qof walba wuu og yahay walaalihiin mujaahidiinta garab istaaga garab istaaga xarakada al-shabaab maanta ayadaad ku xisoobaysaan xaqiiqdii haddaad garab istaagtaan waxaa xaqiiq ah meesha aad ku xisoobaysaan halkaas weeye haddaad garab istaagtaan xasan sheikh iyo inta uu wato iyo ragga la midka ah waa dulowdeen xaqiiqdii si dhab aad u duloobaysaan waxaan u sheegaynaa dadka muslimiinta inaan naf iyo maalba dagaalka maanta cadowga saliibka ay soo qaadeen dhabarka uga jebin doonno insha allahu tacaala waxna ma tari karno laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala xabadda aan ku ridno waxay noqon doontaa mid ilaahay wato kuwii le'day oo mujaahidiintu laayeen oo galcad yaalla oo yasooman yaalla oo beero yabaal yaalla waxaa weeye xawaadlee yaalla kuwa hadda waxaa weeye xeryaha ka soo baxay oo kismaayo sokadeeda yimidna ayagana ilaahay baa layn doona gacanta mujaahidiintaay ku cadaami doonaan annagu haddaan beeshiisadannahayna maantana waa ka hadalnay in badanna waa ka hadalnay kuwa iga dambeeyana waa ka hadli doonaan jasaakum ullaahu khayran waxaan noqon doonnaa odayaashii waayeellada ahaa oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raacay camri ibnu jamuux oo lugtiisu qori noqotay oo dagaalkii wuxuud ku shahiiday allaahu akbar sidaasaa cashii cabdina noqon doonaa insha allahu tacala annagoo dhallinyaraday baanaa gee socotay jasaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu marka koowaad waxaan leenahay horta ilaahay baa ku mahadsan oo maanta safinkaan na soo gaarsiiyey jihaad annagoon aqoon jirinba jihaad markaan aragnay shareecada la tambiinqinhayo macaankeeda iyo wanaaggeeda markaan aragnay ilaahaas na soo gaarsiiyey ilaahaygaas baa mar labaad ku mahadnaqayaa saas daraaddeed wanaaggaas ilaahayna siiyey gaala way diidday hadday diidday marka gaala hal baan leeda gaalay war baa kuu yaallo ma taqaani beeshasado annaga hadda maanta waxa hadlahaya waa waa beeshasado weeye nuqubadeedii ama nabaddoonnadeedii ama uwaasyadeedii ama salaadiinteedii culimmadeedii ganacsatadeedii waxgaradkeedii intaba meeshay ku dhan yihiin waan kula hadlaynaa gaalanima taqaanida joog ilaa iyo axmed guurey baaayaan la dagaalayna ilaa iyo waaga ee dhacday dowladdii cilmaaniga ahayd ee siyaad barre iyo haddana jihaadkaasaan ku jirnay meel nagama soo gaari kartid maalkaaga yuu kaa baabi'in haddaad wax garanaysa gaaloy iyo waxaad wadato taas horta gaadaan u dirahaya waxaan rabaa kalo inaan la hadlo qodobka labaada dadka muslimiinta oo soomaaliyeed oo run mooday warka gaalada dadkaas waxaan leehay ilaahay oga baqa wargaalaya idin sirin wargaalaya idin khayaanin meel idinka bixin mayso diyaarad hawadaa maraysana dal ma qabsato ilaahay u soo noqdo walaalihiina muslimiinta oo shareecada ku dhaqmahayana kaala garab istaago taasina saasaan leeyahay waxaan rabaa qodobka saddexaad dadka u dhashay beesha sade meel kasta ay joogaan kuwana maqlahaya iyo kuwana arkayo waxaan leenahay war ka soo baxa nimankaas dhaqan umidna lahayn inaad daba dhilaf noqotaan qab baan idinku naqaanay ka soo baxa ilaahay u toobad keena laba saac in lagu qaadan maysa laba saac inaan inaan toobada ladiin qabto oon waxba ladin yeelin oo haddii aad qori wadataan qorigiina ladiin lacageeyo haddaad baawur wadataan baawur ladiin lacageeyo suu haddaad wadataan suu lagu maca ma laba ma ha ka yaabina daqiiqad baa laydinku cafinaya haradiina iska islaamka imaada ka soo baxa nimankaas waxba idiima hayaan dan idiima hayaan dantiina waxay taalaa islaamka dhexdiisa taasina saasaan leeyahay jasaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi
ma u dulqaadanayno dadka gaalada ah ama gaalo raaca ah lagu soo duulihaya dadkanada haddiialka inay dhammeeyaan doonihayo ama macnaa gabdhahanada inay haddii gabdhahanada inay duleeyaan doonihayo ama dalkanada inay xumeeyaan doonihayo uma dulqaadanayno kii naga dhintana inuu xayaato ku dhinto isagoo janno galo oo jihaad ku dhintay aan yaan u rabnaa kii noolna inuu xayaato ku noolaado baanu raabnaa oon go-oonsannay walaayada islaamkaan ka garab diriraynaa qoriganadaan qaadanaynaa xoolahanadaan isku difaacaynaa diintannada iyo dalkanada iyo nasabkanada iyo maalkanada intaba inaan difaacno baan u taagannahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
guud ahaana caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhuuxa dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم